bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegaysanaysaan halkani waa wadajir rediyo oo si toosa idinkaga imaanaya muujadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaalada atlanta iyo hareeraheedana aad si toosa uga dhegeysan karaysaan sidoo kale ayaa akhyaarta waxay nogala jaan qaadi karaan fadhiga aynu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www wadajir radio com sidoo kale ayaa daafeed comna haatan barnaamijkeena uu si toosa uga socdaa iyadoo akhyaarta sidoo kale ay naga dhegeysan karaan taleefanadooda ayagoo wacaya taleefonka nambarkiisa uu yahay toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan wacan oo wanaagsan ayaynu mar kale idiin leedahay sida caadada noo ahayd maalin kasta oo axada barnaamijkeena waxaanu ku bilaabanaa wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegay soomaaliya waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariya waryaheena maxamed kaafi waxaana magaaladan atlaanta ku qaabeeya yuusuf sheekh cadow waxaa halkanna si toosa uga soo saara anigoo cabdilcasiis siidi iyadoo maalinimada berita ah loo ballansan yahay kulan mooshin lagu soo bandhigayo kaasi oo kalsoonida loogu qaadi doono amaba lagu oggolaan doono ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiweli sheekh maxamed ayaa haddana dhanka kale waxaa aad u socda kulamo aad u balballaaran iyo weliba hadallo dhanka saxaafadda ay isu marinayaan in badan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee u kala qaybsan haatan labada qaybood haddaba wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi ayaa waxa uu isweydiinayaa maalinimada berita ah kolka uu qabsoomo kulankaasi maxaa la filan karaa oo kulankaasi ka soo bixi kara su-aashaasi ayaa waxaa ka jawaabaya waryaheena maalinta beri ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha nofembar sanadka laba kun iyo afar iyo toban maalin isniinan ah waxaa lagu ballansan yahay in xubnaha baarlamaanka kulan ay isugu yimaadaan kaas oo ay kaga doodi doonaan mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo maalintii jimcaha ahayd muqdisho kula hadlay warfidyeennada ayaa waxa uu ballan qaaday in maalintii isniinta ah xubnaha baarlamaanka kulanka ay yeelanayaan lagu qaybin doono mooshinka ka dhanka xukuumadda wuxuuna tilmaamay gudoomiyaha in uusan jiri doonin booq dambe oo ka dhaca xarunta baarlamaanka kulankana uu noqon doono mid si caadi ah ku dhaca inkastoo gudoomiyaha baarlamaanka hadalkaas oo warbaahinta siiyey ayaa haddana xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee mooshinka kasoo horjeeda iyaguna waxay ballan qaadeen maalinta isniinta ah ee berri ah in ay sameyn doonaan buuq iyo weliba sawaxan ay kaga hortagayaan in mooshinka sidii loogu talagalay loo qeybiyo xildhibaan cabdi barre yuusuf oo ka tirsan baarlamaanka ayaa waxa uu sheegay wax walba oo ka dhaca xarunta golaha shacabka in mas-uuliyadooda uu qaadi doono gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari madaxweynaha jumhuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada sharafta leh beesha caalamka waxaan ku wargelinaynaa wax allaale iyo wixii ka yimaada baarlamaanka berrito ka yimaada dhibkii ka dhaca mas-uuliyaddeeda inay qaadanayaan gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo xildhibaanada la hagahayo oo sharci darrada ku wada inay mas-uuliyadda qaadahayaan ma aqbali doonno xildhibaanadan ma aqbali doonaan mooshin sharci darro ah oo gadaal laga soo garbinahayo oo dhaqaale lagu bixinahayo oo xukuumaddii lagu burburinahayo oo baarlamaankii lagu burburinahayo ma aqbali doonno waxaa xusid mudan xildhibaanadani ku goodinaya in kulanka baarlamaanka ay carqaladaynayaan buuqna ay ka samaynayaan in tiradooda ay gaarayeen ilaa iyo lixdameeyo halka xildhibaano kale oo kor u dhaafaya boqol iyo konton mudane oo ka tirsan baarlamaanka oo iyana kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ay sheegeen in ay mooshinka u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayna rajeynayaan in kulanka beri ah si caadi ah uu ku dhaco xildhibaanadaasi waxaa u hadlay xildhibaan maxamed cabdi maareye waxa uuna sheegay in xildhibaanada baarlamaanka maadaama khilaafka iyo kala duwanaashuhu uu caqabad ku noqday hawshii xukuumadda uu caqabad ku noqday howlihii qaranka uu caqabad ku noqday fishankii waxaa qasab noqotay in baarlamaanku markaas uu si dastuuriya u galo awooddiisa ku xusan qodobada dastuurka iyo xeroosaadka qodobka lixdan iyo sagaalaad iyo qodobka toddobaatan iyo shanaad ee xeroosaadka annagoo adeegsanayna waxaanu u aragnay badbaado inay tahay badbaadadaasoo dastuurka aan lagu qorayn haddii aanay mararka qaarkood markii barxaladaha la gaaro xal ahayn ayaanu isticmaalnay waxaanu xaq u leenahay baarlamaanka maadaama la keenay moosinku sharci noqday ajadawar laga dhigay waxaanu xaq u lahayn in la doodo oo la codeeyo taas baanu weli ku taagannahay maanta boqolkiiba sagaashan baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu ku midaysan yahay inay arrintani xal tahay khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dhammaanba hay-adaha dowladda iyo weliba shaqooyinkii looga baahnaa hay-adaha dowladda inay u qabtaan dadka shacabka ah waana kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo aragtidooda ku cabiraya berri waxaa laga filan karo xarunta baarlamaanka soomaaliya walax ka soo bixi maayaan wixii wixii hore ka soo baxaa ka soo baxaaya walaxaan ognahoo kale hadda ma jirto waa arkaynaa waa u wada joognaa laakiin wixii ka soo baxay kii horoo kalaa kuwii horoo kale ku dhammaahaa guddoomiyaha baarlamaanku eragaas inuu yidhaahdaa xaqdarro ah wax sharci ah yaa xeer hoosaad lagu qaadaa walaxdiiba haddaysan sharci ahayn xeer hoosaadka ay yeela lahayd fakar ahaan waa dhici kadhaa yacnaa inay weydo inay baastana waa dhici kadhaa waxa weeye habba xildhibaanadu intay tiradooda ay yihiin iyo codka sida loo kala siiyo weeyaan khasab maahan yacnaa in la yidhahdo xukuumaddu way dhacday khasab maahana in la yidhahdo waa guulaysatay laakiin habba tirada joogta iyo sidii loogu codeeyay noqonaysaa waxaa dhici kadhaa inay iyagu iyagoo wata inay isleeyihiin xukuumadda waa ridi kadhaan codkii ku filan inay waayaan oo xukuumadda ay baasto waxaa dhici kadhaa codkii ku filan inay haystaan anigu waxaan runtii qiyaasayaa inaan wax wanaagsan ka soo baxayn fowdadii shalay bilowmatay weli lama xallin guddoomiyaha baarlamaanka ma xallin madaxweynuhu waa isugu yeero laftigiisa waa ka amara yacnaa waxa weeye waxba heshiis lagama gaarin hawshii jugjug meeshaada joog weeye inaan wax ka soo baxaya aysan jirin baan u aaminsana taasaan qabaa sidoo kale caalamka ayaa ku jahwareersan khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed iyadoo labada mas-uul ee dalka ugu sarreeya loogu baaqay in khilaafkooda ay xal u raadiyaan sida ugu dhaqsiyaha badanna xasaradaha siyaasadeed ay u damiyaan hase haatee labada dhinac ayaa ku adkaysanaya go-aanadooda iyo weliba hardanka siyaasadeed ee u dhexeeya maxamed kaafi sheekh abuukareedii wadajir muqdisho